gan ay mar kale dhex mareen ciidamada puntland iyo maleeshiyada al-shabaab ee iyagu gudaha u galay puntland weli si rasmi ah looma xaqiijin karo khasaaraha dagaaladani ay dhaliyeen haddaba wariyaha v o eda garowe nuux muuse birjeeb ayaa axmed cali sheekh uga waramay wararkii ugu dambeeyey
axmed dagaalka saakay laba meelood ayuu ka socdaa saakay ayuu bilowday sida godka suuj ciidanka puntland ayaa isku dayay inay gudaha u galaan godka suuj oo ay ku jiraan maleeshiyaadka al-shabaab sidoo kale duurnimadii maanta wuxuu ka qarxay meel afartan kilomitr dhanka koonfureed ka xigta degmada godob jiraan kaasna waxaa laga sheegay in ciidanka puntland ay ku qaadeen dagaal ciidamada al-shabaab ee halkaa ka fadhiyay markaad eegto ciidamada puntland ee dagaalka hadda kula jira kooxda al-shabaab weli deegaanadii lagu dagaalamayey wax horumara ma ka sameeyeen mise sidii uun baa loo kala jooga dagaalkan godob jiraan duurnimadii maantuu bilowday ilaa iyo shalay way ishor fadhiyeen ciidanka puntland iyo kuwa al-shabaab mana jirin wax dagaalo horey u dhacay duurnimadii maanta ka hor dhankan godob jiraan meel afartan kilomitr u jirtuu dagaalka ka soconaya ilaa iyo hadda aan kula hadlayo waxaana adag in la helo halka uu dagaalkaasi hadda maraya gaar ahaan khasaaraha uu geystay dagaalka mas-uuliyiintana ilaa iminka kama jawaabayaan telefoonadooda dhanka suuj saakay ciidanka puntland ayaa isku dayay in godka suuj ay galaan oo ilaa iyo xalay ay ku hareereysnaayeen shalay gelinkii dambena ay ku garaacayeen madaafye wararka aan ka helayo suuj waxay sheegayaan in ay puntland marka hore iska caabin ay ka ay kala kulmeen ciidamada maleeshiyaadka shabaab ee ku jira gudaha godka suuj ilaa haddana wararka aan ka helayn waxay sheegayaan in madaafyo ay ku garaacayaan puntland godka suuj dhanka suuj oo kale waxaa la sheegayaa inkastoo khasaaraha dhanka shabaab aan la ogeyn dhanka puntland inay jiraan ciidamo kaga dhaawacmay dagaalka saaki suuj ka dhacay laakiin tirada iyo khasaaraha intuu la eegyahay isagana lama hayo dadka deegaanka oo ilaa iyo xalay iyo aan la xiriireynana hadda teleefonadooda lama heli karo marka arrintaas waxay keentay inaan axmedow ilaa hadda aan khasaaraha rasmiga ah aanan la helin godka suuj laakiin wararka ugu dambeeya hadda waxay sheegayaan in labada aagba dagaalku ay ka soconayaan ilaa hadda taanna uusan jirin wax khasaare ah oo ka soo baxay ciidanka puntland ee hadda dagaalka ku jira maleeshiyada kasoo horjeeda ee kooxda al-shabaab la sheegay inay ka tirsan yihiin ilaa iyo hadda ma la ogyahay inta ay la eg yihiin tira ahaan ilaa haddeertaan tira ahaan cid sax kugu sheegaysa ma jirto laakiin wararka waxay sheegayaan in labada dhinac marka la eego dhinacan godob jiraan ciidamada al-shabaab ay fadhiya inay yihiin kuwa ugu tirada badan inay yihiin kuwa kasoo degay magaalada iyo deegaanka garacad ee gobolka mudug oo iyagu ay halkaas ku xayirnaa tan iyo labadii maalmood ee ugu dambeeyey oo ay ku horfadhiyeen ciidanka puntland oo diidanaa in ay usoo gudbaan qeybaha kale ee puntland maleeshiyaadka al-shabaab ay joogay aaga godob jiraan inkastoo duurnimadii maanta uu dagaalkaasi qarxay oo ilaa iyo haddana uu socdo labada dhinacna khasaarahooda rasmiga aan lahayn goobaha lagu dagaalamayo marka ma meelo oo cidlaah cidina aysan joogina mise waa goobo deegaano ay ka dhow yihiin
deegaanada ay ku dagaalamayaan hadda suuj oo kale waa meel godaho deegaanka ayl u dhow dad reer guura ah ayaa ka agdhow laakiin tuulooyin si rasmi ah loo degan yahay oo xoolo dhaqatada iyo dadka reer guuraaga ay u degan yihiin ma jiraan sidoo kale dhanka dangoranyo sorry dhanka godob jiraan waxay wararka sheegayaan in deegaanka ay ka agdhow yihiin dad xoolo dhaqato reer guuraa laakiin labadii maalmood ugu dambeysay dadku way dareemayeen in saansaan colaadeed ay meesha ka muuqato ilaa iyo hadda na looma sheegin in meel dadku ay degan yihiin ay labada dhinac ku dagaalamayaan inta ilaa iyo hadda la og yahay nuux maamulka puntland ma sheegeen wax khasaare ah oo dagaalkan ku saabsan oo gaaray al-shabaab ama ciidanka puntlandba
shaloo kale mas-uuliyiinta puntland waxay sheegeen in dhanka suuj oo ay kula dagaalamayeen maleeshiyada al-shabaab oo dagaalkiisana ilaa iyo haddaan kula hadlayo uu socdo ay ku geysteen khasaaro dhimasho laakiin ma jiro warar madax bannaan oo xaqiijinaya sheegashada mas-uuliyiinta puntland oo shalay ay sheegeen oo ilaa iyo haddeertan soo baxay wayna adag tahay in la helo khasaaraha dhanka maleeshiyaadka shabaab ee suuj ku jiray khasaaraha kasoo gaaray maadaama dadka deegaanka xataa ay sheegayeen in dhaawacyadooda xataa ay gudaha godka ay kusii xareynayeen ilaa iyo shalay wayna adag tahay in dhanka shabaab la helo khasaaraha dhimashada iyo iyo dhaawaca dhanka puntland shalay waxaa la sheegay in dhaawac fudud uu kasoo gaaray dagaalkii suuj maantana khasaaraha labada dhinac ilaa iyo hadeertaan xaqiijintoodii waa ku howlannahay si rasmi ahna looma shaacino lama hayo warar muqdisho naga soo gaaray nuuxo waxay sheegayaan in dowladda federaalka ay laba diyaaradood oo agab ciidan iyo hub isugu jira ay u dirtay maamulka puntland oo lagu caawinayo dagaalkan ay kula jiraan maleeshiyada al-shabaab ilaa iyo hadda inta aad ka og tahay garowe diyaaradahaas ma soo gaareen axmed ilaa iyo hadeertaan diyaarad ma soo gaarin waa maqlaya in magaalada muqdisho gaar ahaan garoonka ay ay taagan yihiin labadaas diyaaradood waxayna ka dambeysay kadib markii mas-uuliyiinta puntland ay dhanka federaalka ay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan dagaalka ay kula jiraan al-shabaab laakiin ilaa iyo hadeertaan wax soo gaaray deegaanada puntland hubkaasi ma jiraan aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o e da garowe nuux muuse birjeeb oo khadka telefoonka ugu warramayay axmed cali sheekh